weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star efm codka gobolka waqooyi bari wararka kenya ayaaynu ku guda jirnaa magaalada dhidhaab ayaa koronto la-aan ah in ka badan afar iyo labaatan saac kadib markuu hallaabay sida la sheegay cilad ay ku timid mid ka mid a matoorada keena dabka ciladan ayaa keenta in gebi ahaanba magaalada uu dabkii ka tago waxayna dabla-aantu magaalada saameyn adag ay ku yeelatay ganacsiga qeybihiisa kala duwan sida maqaayadaha goobaha dukaamada cabitaanka iyo gebiahaanba nolosha bulshada waxayna habeenkii magaaladu noqotay mid mugdiya taas oo hoos u dhigtay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa maciishadda shirkadda u qaabilsan korontada ee dalka k b l c ayaana waxa fiisa rasmi ah ku lahayn deegaanka dhadhaab waxaana jooga oo keliya shaqaale farsameed aan awood badan u lahayn inay cilad bixiyaan matoorka sidoo kale shacabka ayaana haysan goobay cabashooyinkooda u gudbiyaan sifa wax looga qabta ayay sheegeen mararka hore ayay sidan oo kale cilad la soo daristay korontada magaalada dhadhaaba inkastoo la xaliyey balse kulaalka daran ee jira iyo nolosha adag ayay sheegayaan in xaaladda korontada la-aanta magaalada ka dhigtay mid ay u adkeysan la-yihiin shacabka halkaasi ku nool shacabka magaalada ayaa arrinkani si aada u hadalhaya waxayna codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegaya in mudanaha laga soo doortay deegaanka dhadhaaba faarax macalin uu la hadlay xafiiska korontada ee dalka ee nairobi islamarkaasina uu ka codsaday in arrinkani wax laga qabto ayna ballanqaadeen shirkadda k b l c inay ka jawaabi doonaan cabashada shacabka iyo codsiga xildhibaanka ee dhadhaaba warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyahena deegaanka dhadhaaba maxamed baarad xuseen